barnaamijkii dabcan dhegeystayaasha ay wada sugayeen ee caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
dhegeystayaal barnaamijkeena caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gabadh hooyadeed raadinaysay in ka badan labaatan sannadood balse hal maalin oo ay facebooka ku qortay ku soo heshay waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenay darxumo u dhimatay oo malaayiin dollar laga dhaxlay sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo weliba
wlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku
qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska caweyse wanaagsan dhegaystayaal istuudiyaha waxaa igu weheliye maxamuud ibraahim cali iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo labaduba ka tirsan v o eda maxamuudow toddobaadkan waxaa la xaqiijiyey baraha internetka ee bulshadu ku xidhiidho inay rikoord cusub dhigeen haye kadib markii gabadh lagu magacaabo catherine debril oo toddobiyo labaatan jir oo ku nool magaalada alanton ee gobolka pennsylvania dalkan maraykanka oo la sheegay in meel musqulo laga helay bishii sebtembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii iyadoo aan la garanayn ciddii dhashay gabadhaasi waxay hooyadii dhashay raadinaysay sannado badan balse umay suurtogelin hase ahaatee maalin dhoweyd ayay facebooka soo gelisay sawirkeeda iyo warqaday ku qoran tahay inay hooyadeed raadinayso oo la caawiyo maalin kadibna waxaa lagu war helay gabadhii iyo hooyadeed oo isku ooyaya oo isku dhegdhegaya oo isdhundhunkanaya gara oo maalin gudaheed ayay hooyadeed ku soo heshay waa cajiib sahraay social mediaga inay tahay waxyaaba muhiim ah oo nolosha biniaadanka kusoo kordhay ayay tan noo caddaynaysaa mar kale waa sidaasi aad sheegtay maxamuudow bal sheekada waxaa inoo hayaa wariyaha v o eda gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan oo haatan sidaan idiin sheegayba istuudiyaha nagu weheliya nooga dhac sheekada cabdikaafi sahroy saa sheegtayba waa run waxaa baahiyey sheekada tani telefishinka caalamiga ah ee c n n waxayna kasoo bilaabatay facebooka sahroy sheekadan haddaan kusoo koobo gabadhani waxay dhalatay kun sagaal boqol iyo sideetan iyo lixdii waxay ku dhalatay meel maqaayad ah hooyadaasi dhashay maqaayadaasi bay ku dhashay halkaas bay kaga tagtay kabacdi muddo dheer kadib gabadhii laba magac bay yeelata magacii u galay suuqa naasta u noqday waxay ahayd gabadhii maqaayadda ama ilmihii maqaayadda baa loo yaqaana midna waa midan kaleeta ee magac katharina la dhahaa gabadha dadkii markaa qaatay ay u bixiyeen gabadhii way soo kortay hooyay noqotay saddex caruree dhashay waxay go'aansatay inay raadiso hooyadeed waa jimcihii lasoo dhaafay waxay samaysay sahroy warqad bay waxay ku qortay qalin ay leedahay waxaad iga caawisaa inaan helo hooyaday waxaan ahay gabadha la dhaho katharina laakiin loo yaqaano ilmihii maqaayadda ku dhashay waxaadna iga caawin kartaa inaad sawirkaygan adiguna wareejisid oo meelaha ka tegaysid sidaas bay gabadhii waxay ku soo saartay shabakada facebooka halkaas baa dadkii ay ka arkeen qisada kaleete layaab kale waxay ahayd gabadhi iyo hooyadu inay wwada deganaayeen oo dad daris ah ama jaar ah magaaladay deganaayeen markaasay gabadhan ku dhalatay ku weynaatay waxay deganaayeen alan pennsylvania gabadh iyo hooyada daris bay ahaayeen war iskama hayninba maalin gudaheed waxaa dhacday markii arintii ay facebookii ay soo dhigtay oo la wareejiyey in laga maamadii ay hooyadii gabadhan dhashay ay ogaatay maadaama sheekadu sheeka caanay ahayd hooyadu ay la socotay ogeyd ilmaheedu inay maqaayad
ugu wardambeysay markiiba waa ay raadisay waxay gabadhu hoos meesha lagu qoro commentiga ama lagu faahfaahiyo ay ku qortay aniga hooyaday waxaan rabaa in xiriir la sameeyo wax dhibaato ah uma qabo keliya waxaan u qabaa su-aalo badan haddii aan helo hooyaday gabadhii iyo hooyadii waa is heleen waa isku yimaadeen inkastoo gabadhu ay sahray ku xirtay shuruud ah in loo yar ama qareen uu meesha soo galo saxaafadduna meesha soo gasho si
loo xaqiijiyo sheekadaani ay sheeko saxa inay tahay loo ogaado gabadhu su-aalahay qabtay waxay ahayd su-aalihii hooyadaani ku kalifay markii horeba inay meesha dhigto
waatay maxamuud adiga lafaxantaadu sheeko kale oo la yaablaayaad noo haysay haweeney la sheegay inay milyaneer ahayd oo ay dhowr milyan oo lacaga haysatay oo haddana dawaro amaba tuugsasho qofa sidoo u yaqaano ku dhimatay iyadoo weliba sida ay warbaahintu qorayso ka sii welwel qabtay baahi soo socota sahray qof haddii jeebkiisa uu hal milyan oo doolar gaaray wax ka badan waxaa dunida lagu gartaa in noloshiisa isbadasho oo habka uu socdo habka uu labisto habka uu hadlo inay tahay in uu la jaan qaadi karo dadka wax haysta ee adduunka laakiin haweenaydan caaisha oo ku dhimatay boqol jir waxay ahayd haweenay ku nool magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya haweenayda nolosheeda inta badan waxay ku dhammaysatay iyadoo jidka fadhido oo tuugsanayso oo qof walboo soo maraa shilin ayuu ugu ridaa waqtiyada iidda marka la gaarana lacagta waa laiskaga dabageeyaayo nin walba sakada ayuu ku bixiyaa jidkaas ayay konton sana inka badan fadhiday qof filayey ma lahan magaalada jidda in caaisha ay ahayd qof lacaga badan meel ay u taallo ama guryo leh ama markay dhimanaysay wax badan laga dhaxli doono qof niyadiisa ay ku jirtay ma lahan nin walba wuxuu islahaa islaantan ama haweenaydan ay xaaladda ka xun tahay bal ku sadaqayso shilimaadka aad haysid si aakharo ay wax kugu qabtaan marka sheekadan waxay dhacday bishan gudaheeda wargeyska ama telefishinka alcarabiya ayaa sheekadan waxay ku daabacday in haweenayda caaisha oo ku nooleed bartamaha magaalada jidda ay ahayd haweenay aad looga yaqaana magaalada oo waxaa lagu bartay inay ahayd qof tuugsada oo jidka fadhiista laakiin maalintii ay dhimatay ayaa waxaa dariskeeda ay sheegeen arkeen gaariga amblasta oo soo galay saxaafadooda oo haweenaydan oo musqusha dhexdeeda wakhtigeeda ku dhammaaday ku dhimatay lagu qaaday wallaahi caaisha waa dhimato maanta waa la galbinayaa waxaa taas ka sii daran in war kale uu ka soo dababaxay oo ah in caaisha ay lahayd afar guri lacag hal milyan oo dollar ahna meel ay u taallay tiro dahab ah oo aan la xisaabi karin ayadana meel ay u taallay dahab iyo lacag iyo daaro ayay ka tagtay iyadoo dawaro ku dhimatay iyadoo dawaro ku markaas waxaan ka warwarsanahay qaar badan oo dar ilaahay u dawarsanayo waan waxba haysan inayd suuqa ka xidi doonto caaisha oo la isodhanayo kuwana balaayiin doolar bay haystaan waa xaaje uguba sahraay qof walba oo degan magaalada jidda wuu yaabay macaaisha oo aan garan jirnay oo intaan soo koraynay ama aan ku nooleen magaalada aan sadaqada siini jirnay maa ka dhimatay hal milyan oo doolar iyo intaasoo tiro oo dahab ah iyo afar guri oo afarta guri lagu nool yahay dadka ijaaraya caaisha ma lahayn wax ilmo ah ma dhalin ebed adduunka waxa qaraabada ugu dhow ay u joogtay waxay ahayd hooyadeed iyo walaasheed oo labadiiba dhinteen ayagana waxay ahaayeen dadka jidka fadhiista oo tuugsada waatay maxamuud marka haddii haweenaydani dadkii ay ehelada ahaayeenna ay dhinteen iyadna ay hal milyan iyo afar guri iyo intaasoo dahaba isla heshay maalmihii u dambeeyeyna dawarada la sheegay suuqii lagu arkayo tuugsanaysay ma iskaba fadhiisato waxaasoo lacagaaba hadday heshay idaacadda alcarabiya waxay la hadashay qof dariskeeda ah oo lagu macaabo saacid saacid wuxuu dhahay waxa uu ahaa qofka keli ee og in caaisha ay lacagi meel dhigatay ama dahab meel u yaalay marka saacid wuxuu dhahay waxaan isku dayey marar badan inaan caaisho la hadloon dhaho caaisha ay hadda tayadaadii ama lacag ahaan lacagtaadii way soo korodhay guryo ayaad leedahay dahabna waa haysataa maad iska joojisid jidkan aad fadhiisanaysid ee aad tuugsanaysid waxay tidhi saacidow waxaan u diyaargaroobayaa dhibaato soo socota ayaan wax u alaab aruursanaya waa wax lala
yaabhaweyska washington ayaad weli dhegaysanaysaan haatanna waa sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay dhakhtarkii maryan daaweynayey iyo ninkii farax xumeeyey oo ku heshiiyey adduun lacageed iyo in la isxaal asturo dhakhtarkii wuu ogolaaday lacagtii loo ballan qaaday maryanna waa laga saarayaa cusbitaalkii bal meesha la geeyo iyo waxaa lagu heshiiyey waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada aad bay ugu bogaysay meeshay jiiftay dawada takhtarka iyo sida loo dhowdhowrayo siday uga heshayna iskabadaa dhaawaca jirkeeda gaaray iyo niyadday haysaa waa kala labo waxa kaloo intaa u sii dheer iyadoo islahayd reer baaskii maantaa kuugu dambayso si dambeoo aad isku aragtaanna maba furra maadaama aad sirna sheegtay halkaanna aad kaga jirtid balaayase waxay timid markii takhtarkii oon qabiin dharkii caddaaye ay ku ogeyd inta dul yimid uu yidhi adigu maryansow ma ahayn ina kici waynu baxaynaaye maryan may fahmin ujeeddada takhtarka waxayse u qaadatay in qof kale la seexin doono laguna daweyn doono si aan firfircoonayn bay madaxa kor ugu soo qaaday iyadoo jiitamaysa bay isi soo sara taagtay maryan baa qaadan weysay in meesha loo wadaa dibadda tahay way hamiday si ay wax yeesho iyo waxay tidhaahday garan weysay wahay waaye aragnimo la-aanayba way tallantay oo istiri ma qaylisaa meeshan ma iska fadhiisataa iyadoo dhakafaarsan bay ku daysatay inay iska raacdo takhtarkan horkacayee hadba inta dib u soo eego leh soo soco soo soco waynu daahnay maryan waxay goosatay in cisbitaal kaloo kan ka fiican loo wado may oga in haddii qof cisbitaalka laga bedelayo aan la lugaysiine baabuur cisbitaalka lagaga qaado wax laysi sii daba socdaba iridkii weynaabaa laga baxay maryan mar alla markay iridii weyneed madaxa ka keentayba waxay aragtay cabdigii iyada ballanbaliyey oo meelaan dheerayn tagsi ku tiirsane takhtarkii la hadlayo naxdin bay xaq tiri mar bayna sare joogga ka dhici gaartay horay baa loogu jeedaye markay iyana arkeen inay yara dawaqsan tahay sina ay u jir iyo arag diidan tahay baa lagu soo wada dhaqaaqay maryan naxdintii awal qabatay mid ka sii badan baa u timid aragtay in iyada lagu soo socdo is-adkee bay maagtay ha yeeshee waxay istustay oy soo gocatay dhibaatooyin badan oo horay u dhacay sida dhaawaca iyo ceebta iyada saaran siday takhtarka ugu xog warantay haddana aan waxba u qorsoonayne ee cabdi taa u ogyahay maryan marunbay afweynta goosatay oo meeshay ku dhacday iyadoon iska rogin ku suuxday takhtarkii iyo cabdi oo awalba u tooghayay wax alla wixii dhaca ayaa ku soo orday way dul yimaadeen oo isdhugteen labaduba way naxeen waxay yeelaanna way garan waayeen takhtarkii baa inta madaxa dhulka uga qaaday cabdi kor u soo fiiriyey dadka meelaha maraya waxay u haysteen qof ama xumad xumi hayso ama inta dhiiggii ku yaraaday iska diiday waa la wada moog yahay dhibaatada meesha taale maryan haysata labada ogna kuwa iyada ama u naxaya ama wax dan ahi ka haysa ma ahayn war maxaynu yeellaa waatan oo sidaynu rabnay si aan ahayn bay arrintu u muuqataaye takhtarkii oo si isna inta u naxay dembiile isula muuqdaa yidhi sawtii la lahaa takhaatiirtu waa geesiyaal maxaad u gariiraysaa waxaannu yeelaynaa qoftan waynu qaadaynaa gurigaygii baynu geynaynaa maxaa yeelay haddaynu hadda dib cisbitaalka ugu laabanno arrintani way fashilmaysaa miyaynan sidaa kula ahayn cabdi oo gacanta kor u haya hareerahana iska eegayaa yidhi takhtarkiibaa inta qosolgariir dha ka siiyey yidhi war waa sidaase inoo soo qaad qofta tagsiilihii baa loo gacan haadiyey si uu ugu soo dhowaado inta maryan kor loo soo qaaday oo sidii neef la bireeyey oo shilalka loo sii sido la soo walaandeeyey baa tagsigii dalaq lagu soo siiyey waxba lama sii daahdaahine gurigii reer cabdi baa loogu ceentaarshay baabuurkii mar alla markuu gurigii isi soo hortaagay ayaa laga soo wada booday maryan aragtay in guri baaskii ay nacbayd la hortaagan yahay mar bay waxay jeclaysatay inayan tagsiga ka degine meel alla meeshuu aadayo isaga raacdo haddana la ahaan weyday oo iyadoo luga jiidaysay ka soo daadegtay waa hagaag xaajaba waxay taagan tahay haddii gabadhii guriga lahayd ay joogto oo ay ogaato waxaa gabadhan baabuurka laga soo dejiyey sidan u haylhaylay haddiise ay ogaato sida ay waxu dhaceen ninkeedii godkiisa ayay biyo uga soo galeen waa si loogaan waa tahay dhegaystayaal haatanna qaybta hal abuurka iyo heesaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah fanaanka caanka ah salaad maxamed shardi oo ku magac dheer salaad derbi oo ka tirsanaa fanaaniintii hobolada waaberi haatanna ku sugan gobolka mayn ee dalkan maraykanka salaad derbi kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waa dhowhay waa mahadsantihiin dhammaantiin bal salaad maxamed shardi ee dadka ku dhagaysanayoo dhan way yaqaanaan magacaaga salaad derbi bay kuu yaqaanaan magaca derbi muxuu kuugu baxay horta magaca derbi waa lagu mareeraa qofba si uu haystaa dadku qaar waxay yidhahdeen waa derbi waaweyn a loo yiri qaar waxay leeyihiin meel derbi miyaa laga helay marka intaaba maaha laakiin laakiin zaara haddaan kuu sheego anigoo sideed sano jira horta laii bixiyey derbi markaan caruurta aan la dagaalamayo marka macalin ayaa ii bixiyey kollejyada orfon markaan ku jiray konton iyo sideedii kollejyadaa laiga bixiyey macalinku wuxuu yii dhegaadeega igu bixiyey oo dhegaadeega kan waa un mar walbaa maarata dagaalka jooji maayo dagaalaga waa derbigooda wax maqli maayo waa dhagaxaas marka horta waa saas arrintaaso waan gartay marka bal waxaad iga warantaa taarikh nololeedkaagii iyo fanka waktigii aad soo bilaabeysay iyo meeshii aad ku soo kortay haddaan ku sheegay taarikh nololeedka horta aniga magaalada muqdisho aad ku dhalatay miyaa mise meel kale maya magaalo aada u fog waxaana dheere ayaan ku dhashay waa tahay marka aabahay uu dhintay hooyo ayaa markana soo waday oo maaragtay xamarna keentay aniga iyo walaalahay diinin in la yidhaaho hadda dhintay oo isaguna ninkii raadi muqdisho ka shaqay jiray iyo biidn in la yidhaho isagana saddexdeenaas iyo gabar ayay afarteenaas hooyana keentay waa tahay marka konton iyo lixdii asaga diini uga weynaa ayaa kolajyada la geeyey anigana sideed iyo toban sano marka adigoo sideed jir markaan gaaray ayaa la geeyey kolaajyada waa konton iyo sideedii marka halkaasan orfamahasan ku jiray halkaasan ku barbaray adigu markii aan gaaray maxaa tirahdaa saddex iyo toban jir iskuolkii waa xoogaa ka googooyo adigu waxaan u batay inaan iska heeso marka qoladan raad muqdisho waan u imid waa tahay ninka sheekh xarawe iyo gruubkaas adigu iyo dalays iyo gruub badan ayaa ka shaqey jiray meesha marka halkaasaan maaragtay fankii kasoo galay sanadku imisadii buu ahaa qiyaastii markaad raadiyo muqdisho timid ha waa lixdan iyo afartii waa tahay marka afartii haddii aad fiirido magaalooyinka in laga helaa laga ila dadaal oo kale anoo yar ayaan qaaday daawadi naftay gabadhaad maganaysa ad aragto kuwa haysta arkay hadda waa yaalin meelaha magaalooyinka kuwa stuudiyaasha dhan waa iska haystaan oo soomaaliga waa laga helaa kuwaan yaraa codkaygu yaraa waa lixdan iyo afar lixdan iyo saddex moogta way qaadan waaye ma ninsaan yaro saas u heesaya marka hadee waa kadibna sidii baan fanka usoo galay oo anigoo salaad yar leeleeya oo marka sidaasaan kusoo galay waa tahay kadibna kooxdii xoogaan noqonay aniga iyo sungubi calikaari iyo gruubkaas oo kooxdii militarigaan noqonay lixdan shantii marka sidaas ayay ahayd waata marka kooxda xoogga dalka intii aad ku jirtay dabcan waa xilligii aad fanka markaa toos u guda gashay oo aad heese qaaday oo aad riwaayado dhigtay soo sidaa maaha ha raadi aan ku horreeyey laakiin raadiya muqdisho aan ku horreeyey markii aan shan iyo toban jirkaygiina waa militariga markii aan ku wareegay oo laigu wareejiyey militariga waa tay heesihii ugu horreeyey markaa ee aad qaaday bal hadda heesihii kuwan ka xasuusato taas waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah meed meeday oo kale lixdan iyo toddobadii meelan joogaaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerteen naftu muuqato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerteen aday magan iyo marti ku tehay moogan aday magan iyo marti ku tehay moogan maskaxdii la tagtay meeday
sidaan ka warhayno riwaayado badan baad ka qayb gashay inaga oo barnaamijyada soo socda iyo toddobaadyada dambe ugu tegi doonaa riwaayadahaasi iyo heesihii kala duwanaa ee aad ka qaaday caawa haddii aynu heesihii hore ee aad fanka ku bilowday oo keliya ku ekaano bal aynu hore ugu sii soconno heesteebaad noo soo qaban lahayd oo ka mida heesahaagii hore ee aad qaaday wakhtiyadii aad aadka u da'yarayd ead fanka ku cusbayd beenraad mada oo kale kuwaas lixda sideediiaan qaaday militarigaan ahaa markaas digaan haynahay aqalku ridaayo marka lama dul saare dumarkuna kamaadkayo samadgeelnin maalay kaa raacayaane gaari waayana waan israacshayo biyabiya qurda damba ayaan reer ku oode alaybaan riyaabo ruuxaani iisani raadkeeda guraaye anigiyo raxmo guraa ayaa rubisla joogane benirad male leelalawdun mooda
waa tahay inta aynu ku soo dhaafno heestaasi beeni raad ma leh gebagabadii barnaamijka caweyska washington iyo qaybtii koowaad ee waraysiga fanaanka salaa derbi ayaynu soo gaadhnay waxaan jeclahay inaan idinku dhaafo heestan soo socota awlaad jacayl dhalay midkunkaad ku garata waa codadka salaad maxamed shardi salaa derbi iyo faadma cabdilaahi kaahin maandeeq intaaynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idinkaga tegaya sidaa iyo
dhinacaana borkiyo samirkabaan ku iibsade owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku garataa owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku garataa ubaxii jacaylkee indhahaygu waa inu egidaa
codkaasi macaan ee fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo codka fanaanka salaad maxamed shardi salaa derbi waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo isugu kahayso dubirday halkan ay kasoo jeedinaysay sahre cidlanuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo weli si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana sagaal iyo labaatanka bisha maaj sanadka laba kun afar iyo toban